Gudoomiyaha Gobolka Mudug ee Dowlad Goboleedka Galmudug Cabdiqaadir Cabdulle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa ka digay iibsashada deeqaha gargaarka iyo hantida maguurtada ah ee la siiyo qoysaska barakacayaasha ee ka faa'iideysta barnaamijka Xalalka Waara ee ku nool gobolkaasi. Barakacayaasha ayaa waxaa la siiyay dhul iyo guryo ay degaan iyagoo bilaabay inay iibiyaan si ay noloshooda ugu maareeyaan. Gudoomiyaha Gobolka Mudug Cabdiqaadir Cabdulle ayaa sheegay in ciddii lagu helo lagala noqon doono hantida la siiyay sidoo kalena ay la kulmi doonaan ciqaab adag.
Haddii shaki uu jiray ah inaynaan dhulka lahayn maanta waxaa laydinku wareejinayaa sabraloogii iyo rajawoodkii lahaanshaha dhulka. Markii laydinku wareejiyo layskaga keen wareejin maayo shuruudaha daba yaalla. Shuruudahaas daba yaallaan rabaa inaan qeexo oo caddeeyo. Dhulkaas lama gadi karo. Ma ismaqlaynaa? qofkii sabralooggaas qaataa qof kale kama gadi karo waa laga dhaxli karaa maahane lama gadi karo ogaada arrintaas hadda ma ismaqlaynaa kii gada wuxuu mutaysanahayaa xabsi kii ka gataana xabsi buu mutaysanahayaa ma ismaqlaynaa waxaan leenahay dhulkaas adinkaa iska leh ogaada adinkaa iska leh dhulkaas laakiin mana gadi kartaan kii aa ka gadaan iyo kii gataa labaduba annagu kan amni ahaan ama maxaan ku idhaahdaa maamul ahaan waxaan ka qabsanaynaa shaqada saxda ahaan ka qabsanaynaa wakhti baa la geliyey howl baa laga soo qabtay qarash baa lagu baxiyey lama rabo in laga abaal dhaco dadkii abaalkaas idiin galay nooca yihiinbe waxaan rabnaa kan maxaan ku idhaahdaa maamul ahaan waxaan xaqiijinaynaa in laga faa'iidaystay mashruucaas xalka waare ee boqolka guri waxaan kaloo xaqiijinaynaa in loo baahan yahay inta dhimanna in la dhammaystiro waxaanan ballan qaadaynaa in laga faa'iidaysan doono waxaan kaloo ballan qaadaynaa oo haa'idihii arrintaas isku hawlay aan ka hor ballan qaadaynaa in maxaan ku idhaahdaa sida saxda ah oo ruulka ah u yaalla inaan hirgelinayno oo aan dhinacna looga leexanayn ruulka haa'adahaas u yaalla iyo qorshayaashii loogu talagalay haddii ilaah amarka ka soo yeeray maamulka gobolka mudug ayaa imaanaya xilli ay soconayaan qorshe lagu yareynayo musuq maasuqa deeqaha loogu talagalay dadka danyarta ah iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah